بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحمd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbu عيسى التirmidي رحimه الlه taعalى bab fضl khadيiجaةa radي الlه عnhا khadiija fadligeeda caddayntiisii ayuu u baab yahay baabkan laba nusqo wuxuu ku yimid bacda fadli caa-isha marka caa-isho fadligeeda la sheego kadib ayay laba nusqo oo ku kitaabka nusakhiisa khadiga ah ka mid ah halkaasay geeyeen meeshaanna marka waxaa ku sugtay nusqo iyadana ayb marka macno ahaanna saan in laysu xijiyaa fiican ayb faatimaa laga soo baxay hooyadeeda lagu xijina marayb haddii marka idinku si kale idin dhigaayo waa caa-ishow idinkaga daba mariyey halkaas ka fiiriya haddana soo noqda markaas qaala xadaanaa abu hishaam alrifaaciyu qaala xadaanaa xafs bnu ghiyaah can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat maa kirtu ma masayrin oo ma qiirooninoo maana ma aanan masayrin calaa axadin qof korkii kuma aanan masayrin yani ama qof dartiis uma aanan masayrin min aswaaji الnabiy sal ll l slam oo nebiga xaasaskiisa ka mid ah maa kirtu inta aan u masayray calaa khadiijata khadiija wamaa bi mana ahaanin dhexdayda an akuuna wamaa bi mana ahaanin an akuuna inaan ahaaday adraktuhaa inaan haleelay iyada yacnii ma soo gaarin bay ka wadaan sababtaan uga masayrayana maahan inaan iyadu soo gaaray macnaa umaba soo gaarinba wamaa dalika kaagaasina ma aha ilaa likahrati dikri rasuuli llahi sal ll ly slam ilaa nebiga sheegitaankiisa ee lahaa iyada uu sheegayo badnaanteeda darteed unbaan u masayray oo yacni masayrka ma ahayn inaan soo gaaray laakiin nebigaa aada u sheeg sheegi jiray sababka marka aan uga masayray wax badan waxay tahay sheeg sheega nebiga uu sheeg sheego wain kaana wainhu shaniya kaana wuxuu ahaa nebigu layadbaxu shaata neef arya inuu qalayo fayatatabbacu bihaa uu markaa ku raacraacayo sadaa'iqa khadiijata khadiijo saaxiibadeed fayuhdiihaa lahunna yacnii xoolo markuu qasho waxaa dhacaysa inuu inta xoolo qasho hilibka uu u hadiyeeyo oo u diro oo u geeyo khadiijo saaxiibadeed yacnii iyada marka jacayl oo markaa u qabo ayaa xataa dadkii iyada khalaa-isheeda iyo asdiqadeeda saaxiibadeed ahaa ayuu xataa xiriirinayaa taa marka waxay kutusee min kamaali min kamaali tacalluqihaa lahu kudhegana min kamaali tacalluqihi lahaa ku dheganaantiisa yacni siday u dhammaystiran tahay iyada uu ku dhegan yahay xadiidkanna culimada waxay ku keenaan laba baab un baabna wuxuu yahay qofka ahlu khayrka ah ama qofka qofka uu xuquuqda ay isku leeyihiin dadka saaxiibadiis ah inuu maamuuso oo karaameeyo oo uu ku maamuuso dadka uu jeclaa dartood waxaa kaley ku keenaan dabcan de sida meelahan oo kale fadaa'il khadiija laakiin waxaan jirin oo kutubta xadiidka aan ku jirin dad markaa yacnii u daliishanaya sanadkiiba mar in xoolo la qalo oo xoolahaas markaa qoladaas iyo hebel iyo waxaa allah ka hawaabiyay inta la yidhaha markaas lagu aadiyo sadaqadu waa bannaan tahay markii la doonana waa loo sadaqay karaa meyd wax laakiin maalinkou dhintay in wax lagu aadiye meeshan kuma taallo oo sanadkii ama waqtigii ay dhimatay inuu saa yeeli jira kuma taallo wain kaana layadbaxu shaata unbaa ku taallo marka xusaskan ay soomaalidu taqaano male marka meel uma meelna uma ahan kan qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu qala xadaana اlxuseyn bnu xurayf wahuwa abu camaar qala xadaana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat maa xasadtu imra'atan haweeney ma aanan xaasidin yacnii kama masayrin baa laga wadaa nicmo ilaahay siiyey in laga qaadaan rabaa ma aha ama marka xasadku in qibdada laga wado qibda maa xasadtu inta aan markaa majeertay khadiijata khadiija wamaa tasawajanii rasuulu llahi sal l l slam nabiga yacnii ma uunan i guursanin ilaa bacda maa maatad markay dhimatay kadib unbuu i guursaday wadalika ana rasuula allahi sal ly slama kaagaana wuxuu ku ahaaday nebiga basharahaa waa u bishaareeyey khadiija bibeytin guribuu ugu bishaareeyey fi ljannati jannada dhexdeeda min qasabin lu-lu ka samaysan jawharad laa sakaba qaylo fiihi dhexdiisa aynan ahayn walaa nasaba noog iyo daalna dhexdiisa aan oolin aan ahayn ayb tanna marka waa fadiilo kaleoo khadiijo ay leedo jannada lagu bishaareeyey weliba guri aada u qiimo badan oo luul iyo jawharad ka samaysan oo aan qaylo iyo buuq midna aan lahaynaysa waxan qaala hada xadiidun xasanu saxiix min qasabin qaala wuxuu yidhi inamaa yacnii bihi wuxuu ujeedaa qasaba lulu-i lu-lu-a yacnii qasabkiisa ayb qala xadaثna haarun bnu isxaaq alhamdaniyu wahuwa saduq qala xadaثna cabdath huwa bnu sulayman can hishaam bni curwata can abihi can cabdillahi bni jacfar qaala samictu caliya bna abi aalibin ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya samictu rasuula اllahi sal l slama yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay khayru nisaa'ihaa damiirkan marka xaggee u laabana laba macnoba waa la sheegay in loo celiyo adamiiru alwal midka hore inuu u noqonayo ilaa nisaa'i hadihi اlumma marka khayru nisaa'ihaa khayru nisaa'i hadihi اlumma ummaddaani haweenkooda midda ugu fiicani khadiijatu bintu khuwaylid waaye wa khayru nisaa'ihaa midka dambena waxaa loo celinayaa damiirka labaad min nisaa'i zamaaniha wa khayru nisaa'ihaa haweenkii iyada la zamantamay kuwa ugu tan ugu khayr badan maryamu maryam waayo bintu cimraan yani haweenkii waqtigii maryam noolaana iyadaa u khayr badnayd maryam baa u khayr badnayd marka labadii damiir midna waxaan u celinay ummaddan ka kalena nisaau zamaniha ayb sidaa marka waa laga macneeyaa musnad ulbazaar iyada waxaa kusoo aroortay laqad fudilat khadiijatu calaa nisaa'i ummatii khadiijo waa laga fadilay ummaddeyda haweenkooda meeshaas marka maxaa ka soo baxaya damiirkii in ummadda loo celinayo xadiidkaas bazaar baa marka laga fahmi karaa kamaa fudilat maryamu calaa nisaa'i alcaalamiin uu yidhi laakiin sida maryam loo fadilay haweenka caalamka looga fadilo caalamkee la sheega caalami zamaaniha caalami zamaniha ila ana caalamka waqtigaas joogay yaa laga fadilay marka haweenkii joogay ayb saasaana ugu fiican marka labadan damaa'ir in loo kala celiyo meeshanna waxaa laga qaataa afdalu nisaa'i hadihi اlumma khadiijo inay ahayd ayb khilaafna waa ku jiraayo faatima iyo khadiijo yaa fadli badan qaar caa-isha iyo khadiijo iyay soo gelinayaan haddana laakiin laa shaka marka yacni caa-isha iyo khadiija inay khadiijo fadli badnayd sababtuna waxay tahay laba dhinacba waa lagu fadilayo iyada iyadoo nool baa sidan jannada loogu bishaareeyey caa-ishana sidaanoo kale looguma sheegin iyada tan labaadna waxay tahay caa-isha jibriil baa yidhi igu salaan nabiga yani salaan iga gaarsii buu yihi caa-isha khadiijo laakiin maxaa yaa yidhi salaan iga gaarsii allah taana marka caa-isho iyadana looma sheegin calaa haadaa marka khadiijo inay fadli badnayd waa marka ayib aa ilmaha rasuulkana dee iyadaa dhashay marka laga reebo ibraahim qaala wafi lbaabi can anasin wabni cabaasin wacaa-ishata qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna abu bkr bn zanjuya qala xadaثna cabdالraزaq wahuwa bnu hamaam qala xadaثna macmaru can qataadata can anasi marka abu bakr ibni manjuya moxamed bn cabdilmelik ayaa la yihaha naanaystiisa abu bakr alghazaal ayaa la yihaha hiqat qala xadaثna cabdالraزaq qala xadaثna macmaru can qataadata can anasi أن النبya slى الlه عليه alي وsلم qاla xasbuka min نisاءi الcaalamiin waxaa kugu filan caalamka haweenkiisa maryamu bnaةu cimraan وkhadiijaة bint khuwaylidi وfaطimaة bint muحamadi وaasiyaة imraأaة fircawn hawaanka marka adduunyada joogo waxaa kugu filanba khayr iyo fadli marka la fiiriyo afartan ee afartan iyagu siday u kala fadli badan yihiin hadda meeshan aada uguma cadda waa laysku cadcadfay marka dee xagga fadiilada ma tartiibtan iyo sidan u kala horeeyaan ma u badna qala hada xadiiثu صaxiixu qala baab min fadli caaishata radia allahu canha caaisha fadligeeda yacni wax ka mida ayaa halkan lagu tilmaamaya qala xadaثna yaxya bnu durusta wa huwa yaxya bnu durusta bnu ziya bni ziyaad albasriy hiqat rawaa lahu tirmidiy wالnasaa-iy wbnu maajah qala xadaثna xamaad bnu zayd can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat kaana الnaasu dadku waxay ahaayeen yataxarawna inay ku dadaalayeen oy la fiirsanayeen bihadaayaahum hadiyadahooda yowma caa-ishata maalinka caa-isha ayay la fiirsanayeen yani maalinta caa-isha tookadeedu ay tahay baa hadiyada nebiga dadku ay u keeni jireen qaalat waxay tihi faijtamaca waxaa kulmay sawaaxibaatii haweenkii leylo qabay ee saaxiibaday ahaa ayaayaa kulmeen ilaa ummi salamata bay u kulmeen faqulna waxay dhaheen yaa uma salama ina annaasa dadka yataxarawna bihadaayaahum yowma caa-isha dadka hadiyadaha ay nebiga u keenayaan maalinta caa-isho ayay ku dadaalaan wa inaa anaguna nuriidu lkhayra khayrkaan rabnaa kamaa turiidu caa-ishatu siday caa-isho u rabto faquulii lirasuulillahi sal ll slam nebiga ku dheh ya'mur innaasa dadka ha amro yuhduuna ilayhi aynamaa kaana inay usoo hadiyeeyaan xaggiisa aynamaa kaana meeshau ahaado yani dadku inaynan la fiirsanin caa-ishee meel allaale meeshii au joogaba inay ugu hadiyeeyaan fadakarat dalika umu salama arrinkaa umu salama waa sheegtay nebigay u sheegtay fa acrada canha waa ka jeestay uma caada ilayha waa ku celiyey waa usoo laabtay fa acaadat ilkalaama warkii bay kusoo celisay faqaalat yaa rasuula allah ina sawaaxibaatii qad dakarna waxay sheegeen haweenka saaxiibaday ana annaasa dadka yataxarawna bihadaayaahum yowma caa-isha inay la dadaalayaan famur innaasa yuhduuna aynamaa kunta dadka amar yuhduuna yacni fahum yuhduuna iyagu markaa yacni way hadiyeynayaan aynamaa kunta meel allaale meeshaad joogto falamaa kaanat athaalihatu falamaa kaanat ilmaratu marata athaalitha falamaa kaanat athaali ay ilmaratu athaalihatu markii saddexaad markay tiri qaalat dalika sidaa ay tiri qaala wuxuu yidhi nabiga yaa uma salama laa tu'diinii ha i dhibin fii caa-ishata ha igu dhibin fa inahu maa unzila calaya korkayga laguma soo dejinin alwaxyi waxyiga wa ana aniga oo fii lixaafi imra'atin haweenay maradeeda ku hoos jiro min kunna idinka xaal ay idinka mid tahay hayrahaa iyada heyrkeed yacnii haween anigii oo go-i maradii la huwan waxyi ii soo degay oo iyada aan ahayn ma jirto marka fadli bay idin dheer tahay waay marka anigana ma keenin fadligaasoo de ilaahay baa fadligaas siiyey marka ha igu dhibinin u leeyahy marka meeshaas marka dee caa-isho inay haweenkii kale ka fadli badan taha laga qaadana khadiijo marka laga reebo ilaa isma soo gaarin khadiije leanna nebiga khadiijo lamaba guursaninba isaga inta kale laakiin caaisha u fadli badan xadiidkanaana laga qaatay iyo mid kale waxaa kaloo ku jirto qofka yacni qasmiga iyo qeybta tookeysiga waxa leh waxay tahay dee cishrada iyo dhaqanka kale ee ninkay naagta ka dhexeeya iyo waxyaabaha sidaas oo kale waaye waxyaabaha cadaaladda qofka looga rabo daahirka anaan amaa laakiin maylka oo qalbiga maylka qalbiga qofku de kaas ilaahay baa wato ma iska celin karo walan tastadiicuu an tacdiluu bayna الnisaءi walow xarastum falaa tamiiluu kula اlmayli fatadaruuha kalmucallaqa ama haddii la yidhahda nebigu waajibba kuma ahayn isaga qasmiga haddii saa la dhaho aayadda turjii man tashaau minhuna watu'wii ilayka man tashaa loo deliishadana de iyadu wax ishkaala maba jiraya markaas qaala walidalika rasuulka de wixii kale waa kuwaaba uu simi jiray isaga oo markii uu xanuunsaday oo mar walbo haweenkii inuu u tagtago uu yacni ka cuslaystay ee uu sakaraadayo waa kii nebiga sal ll ly slam haweenkiisa ka idin dalbadayo in guriga caa-isho lagu baxnaaniyo intuu jiran yahay oo uu xanuunsan yahay waana u ogolaadeen wixii marka iyagu ay leeyihiin de waa kaas ah nebigu sal ll ly slam waa yeeli jira qala wqad rawaa bacduhm hada اlxadiiث can xamaad bni zaydi can hishaam bni curwata can abihi can الnabiy sal ly slm mursalan yani curwa can الnabiy qala hada xadiiثu xasanu غariib qala wqad ruwiya can hishaam bni curwata hada اlxadiiثu ayaa la wariyey an awf can cawf bni اlxaariث cawf bni اlxaariثkan waa cawf bnu اlxaariث waa maqbuul ayb can rumaythata cawfkan marka waa radiicu caaisha caaishuu la nuugay ayb can rumaythata waa ukhtu cawf cawfkan walaashiis waaye rumaythata bint alxaarif ayb can umi salamata shay-a min hada ayaa la wariyey wahada xadiidu qad ruwiya can hishaam bn curwata calaa riwaayaatin mukhtalifa ayaa looga wariyey ayb qaala waqad rawaa sulaymaanu bnu bilaalin marka walidalika maadaama xadiidkiisa aan la sheegin cawf ibn اlxaariث hadda ramsiga oo tirmidi ma siinin ta ma siinin ibnu xajar qaala waqad rawaa sulaymaan bnu bilaal can hishaam bni curwata can abihi can caaishata naxwa xadiidi xamaad bni zayd oo kale qaala marka xadiidka xamaad bni zayd waa midkii musnadka ahaa qala xadaثna cbd بن xumayd qala xadaثna cbdالرaزاq can cabdالlahi bni cmr bni calqmة الmakiy wahuwa ثiqaة rawaa lahu abu dawud fi اlmarasiil wالtirmidiy can ibni abi xuseyn can ibni abi mulaykata can caaishaةa ana jibriila jibriil jaءa bisuuratihaa jaa-a wuxuu la yimid ou keenay bisuuratihaa caaisho suuradeeduu keenay yani qof caaisho u eg fii khirqatin maro fii khirqati xariirin maro xariir ah iyadoo marka yacnii dhexdeedu ku keenay marka jaa-ada haddaad doonto ku tacalluji saa marka wuxuu ku keenay fii khirqati xariirin xariir maradeed yacnii good xariir ah iyadoo markaa ku jirto ayuu caa-isho suuradeeda ayuu keenay waana riyo nabiga riyo lagu tusay khadraa'a oo cagaaran ila nabiy sal ll slam nebiga u keenay faqaala wuxuu yidhi haadihi zawjatuka haadihi tani zawjatuka xaaskaagii waay fi اdunyaa wاlaakhira adduunya aakhira waa tan xaaskaagii waana inta unanba guursanin waaye de inta unan guursanin ayaa loo keenay marka yani la tusay riyo lagu tusay riwaayaadka qaar waxay leeyihiin nebigu sal ll slam inuu yidhi haddii ilaahay arrintan ou doonay yumdiha yumdihaa waa tebina waa tegsiina waa wadayaa ilaahay deeba alla ou doonay arrintaani waa dhacaysaa ee waana dhacday marka zawaajka caa-isha marka nebigu uu guursaday xataa yacnii waxyiga waxyiga xataa waa loogu sheegay lianna ru'ya alambiyaai waxyi waay ambiyada ru'yadoodu waa waxyi xadiidkan marka de bukhaari iyo keyrkiina way warinayaan qaala hada xadiidu xasanu غariibu laa nacrifhu ila min xadiidi cabdillahi bni camr bni calqama ayb oo xadiidka bukhaari lafdigiisa uriituki fi lmanaami maratayni laba jeer baa riyo laygu kaa tusay warajulu yaxmiluki fii saraqati min xariirin isagoo kugu wado fyqulu hadihi imra'atuk tan waa xaaskaagi faaqulu in yaku hada min cindi illahi caza wajala yumdihi arrintu hadday alle xaggiisa ka timid waa soconaysaa marka de caaisha dadka duraaya marka dad ibtilaysan w shar ku ibtilaysan w xaaska iyadoo nebiga xaasba u noqonin haddii riyo lagu tusay nebigu uu leeyahay arrintan xag alla hadday ka timid waa soconaysaa wayna socotayba oo waa dhacday qala xadaثna سweyd بن نصr qala xadaثna cbdاللh بن المbaaرك qala أخbarna mcmr عn الزhriي عn abi سلمة عn caaئشhaةa qاlat qala rasuul الlahi صلl ل slم ya caaئشhaةu caaئشhaay hada جibriilu kani waa جibriil huwa yaqرأu عalayki السلاam salaamtuu kugu aqrinaya oo ku salaamaya qalat qultu waxaan idhi وعalayhi السلاam وraxmaة الlahi وbarakaaته taraa waxaad arkaysaa maa laa naraa waxaanan u jeedin ayaad adiga arkaysaa marka caa-isha jibriil ayaa ayaa salaamay oo nabiga yidhi igu salaan khadiijana allah soo salaamay xaggaasayba ku kale fadli badan yihiin marka qala hada xadiidu صaxiix qala xadaثna suwayd wahuwa bnu nصr qala akhbarana cabdالlah bn اlmubaarak qala akhbarana zakariya can الshacbiyi an abi salmata can abi salmata bn cabdالraحman can caaئiشhaةa qaalat qala lii rasuulu الlahi sal ه slm ina jibriila jibriil yaqrأu عalayki الsalaam salaanu dushaada ku aqrinaya faqultu وعalayhi الsalaam وraxmat الlah qala hada xadiiثu صaxiix qala xadaثna xumayd bnu mascadata qala xadaثna ziyaad bn الrabiic wahuwa li wahuwa liyuxmidiy ayb abu khidaash hiqat qala xadaثna khalid bnu slmة الmkzumiy wahuwa اlmacruufu wاlmulaqb bfafa hiqat qala can abi burdata can abi musa alashcariyi qaala maa ashkala calayna maa ashkala nagama ishkaal gelin calaynaa inaga korkeenna asxaaba rasuuli illaahi yacni haddaan nahay asxaabta rasuulka xadiidun xadiid nagama nama ishkaal gelinin qadu hadda ka hor fasa'alnaa caa-ishata caa-isha aan su-aalnay ilaa wajadnaa waxaan ka helaynay cindahaa agteeda minhu xadiidkaa xaggiisa cilman cilmi baan uga helaynay marka maa ashkala calayna asxaaba rasuulillaahi asxaaba waxay ku nasbisan tahay takhsiis asxaabi rasuulillaahina waa bannaan tahay oo markaa in laga bedelo oo calaynaada laga bedelo damiirka maa ashkala calaynaa innaga nama ishkaal gelinin asxaabi rasuulillaahi calaa asxaabi rasuulillaahi ma ishkaal gelinin asxaabta rasuulka xadiidun xadiid qadu hadda ka hor fasa'alnaa caa-ishata aan su-aalnay ilaa wajadnaa cindahaa waxaan ka helaynaa agteeda minhu cilman cilmi baan uga helayn marka qofda xadiidkanna wuxuu ku sheegay inay qof cilmi badan tahay cilmiguna waa wax laysku ammaano oo fadiilow ay axaadiidta faraha badan oo nebigu ay ka warisayna waa macruuf xataa saxaabada qaarkood bay masaa-il isku qabteen saxaabo oo ajillo aho waaweyn mararka qaarna de iyadii baa sawaab yeelanaysa mararka qaarna waa laga yeelanaya laakiin waxay kutusaysaa cilmi ilaa zarkashi ou jamciyey caa-isha waxay saxaabada ku istidraagtay kale ayb qaala hada xadiiثu xasanu صaxiixu غariib qala xadaثna اlqasim bnu dinar alkufiyu qala xadaثna mucaawiyaة bnu camri wahuwa bn اlmuhlb alasdiyu اlmacniyu hiqat ibn اlkirmani ninkii la dhihi jiray waa can zaa'data can cabdilmalik bni cumayr can musa bni طalxata qaala maa ra'aytu axada qof ma arkin afsaxa min caa-ishata caa-isha ka fasaaxo badan ka aftahansan yani qof caa-isho ka fasaaxo badanoo warka marka uu sheegayo si fiican u kala dhigdhigi og ma ar ma aanan arkin qaala hada xadiidun saxiixun gariib fasaaxaduna fadli ilaahay waayo haddii laakiin meel xun loo adeegsadana waa xun tahay meel fiican haddii loo adeegsadana waa fiican iyadu marka meel wanaagsanay u adeegsatay qala xadaثna ibrahim bnu yacquub wahuwa اljuzajaniyu wamxamed bnu bashaar walafd lbni yacquub qala xadaثna yaxya bnu xamaad qala xadaثna cabdاlعaزiiz qala xadaثna cabdاlعaزiiz bn اlmukhtaar qala xadaثna khalid اlxadaa can abi cثmaan الnahdiy can camr bn اlcaas ana rasuula اlahi sal ll slam istacmalahu nabiga shaqa ayuu u dhiibay calaa jeishin jeish ayuu madax uga dhigay calaa jeishi dati salaasil daati salaasil khaswadii la dhihi jiray ciidankii ayuu madax uga dhigay camr bnu lcaas abuu bakar iyo cumarna waa ku jireen baa la yidhi de sidaana de wuxuu u yeelay de wax oo waxaa weeyaan howl ou camar aad uga bixi karo aadna u yaqaanana waa ahayd oo waxaa la yidhaha camr bnu lcaas kaana min duhaati alcarab carabta dadka ugu yacni wuxuu ahaa aadka ugu xeelada badan oo ugu caqliga badnaa buu ku jiray ayb de hawshaanna marka howl u baahan waaye caqli iyo xeelad iyo u baahan waay qaala wuxuu yihi faataytuhu waan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ayu nnaasi axabu ilayka dadkee oo agtaada loo jacayl badan yahay qaala wuxuu yihi caa-ishatu caa-isha qultu man irijaalu raggana waa ayo qaala abuuhaa aabaheed xadiidkan bukhaariiyo muslimna waa soo saareen qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaanaa ibraahim ibnu saciidin اljawhariy qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin اlumawiy can ismaaciila bni abi khaalidi can qays bni abi xaazimi can camr bni اlcaas anahu qaala lirasuuli اllahi sal l slam nebigu wuxuu ku yihi man axabu الnaasi ilayka qaala caaishatu qaala man irijaalu qaala abuha qaala hada xadiidu xasanu gariib min hada اlwajhi min xadiidi ismaaciila can qaysi qala xadaanaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar huwa alqari'u can cabdillahi bni cabdiraxmaan bni macmarin alansaariy abu tuwaala ayaa la yihaha qaadi lmadina licumara bni cabdilcaziiz hiqat rawaa lahu asxaabu lkutub sita can anasin can anas bni malikin ana rasuula اllahi sal ly slama qaala fadlu caa-ishata cala annisaai caa-isha fadligeeda haweenka korkeeda ay korkooda ay ka fadli badan tahay ay ku leedahay ka fadli thariidi thariidka fadligiisa waa calaa saa'iri acaam calaa saa'iri acaam cuntada inta ka soo hartay isaga siduu uga fiican yahay thariid marka maxaa la yidhaha thariid waxaa laga wadaa waa muufada marka maraqa lagu qo lagu qooyo ayaa la yidhaha mararka qaarna in hilib la socdo waa dhacdaa mararka qaarna inuunan la soconinna waa dhacdaa carabta marka muufada iyo maraqa iyo hilibka ou la socdo iyo cunto aad u qiimo badan baa agtooda ay ka ahayd ayb marka cuntada kalena way kala fadli badnayd marka iyaga waxay garanayaan wax lagu tusaaleynayo sariidku sida sariidku sida uu uga fadli badan yahay cuntada kale ayuu uga fadli ayay caa-isha uga fadli badan tahay haweenka kale ayib macnaha marka meeshaa ku jira sidaas qaala wafi lbaabi can caa-ishata wa abi muusa qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wacabdullahi bni cabdiraxmaan bni macmarin huwa abu طuwaalata alansaariyu اlmadiniyu wahuwa hiqat wqad rawaa canhu malik bnu anas yani maalik baa ka wariyey maxay ka dhigan tahay ya yani inuu hiqo yahay leanna maalik wuxuu isaga yani ninku hadduu madani yahay maaligna ka wariyo waa taw hiiqoo kalea la dhihi karaa leanna maalik de waa yaqaanaa reer madiina waana ku ad adkaay rijaasha dad badan oo boqolaal madiino joogto oo qaflo u saaxiiba ayuu ka tegay waxna ka qaadan jirin bal mararka qaar hebel ka warran baa la dhahayaa maalig markaasuu leeyahy hal ra-aytahu fii kitaabii kitaabkayga ma ku aragtay anuu wax ka warinaya maya hadduu hiqo yahay kitaabkaygaa ku arki lahayd marka yaa laga wadaa laakiin maalig dadka qurabada maaha dadkaas dadka qurabada ee reer madiina aan ahayn isaga ma la yacni aada uma aqoonin laakiin nin reer madiine ah oo maalig ka wariyey ee uu aqbalay waa nin hiqa saada ninkan marka waa qaadi lmadiina waa reer madiina maaligna waa ka wariyey buu ku leeyahay kaana marka hiqanimadii u ku xoojina qala hada xadiidu xasanu ayb qala xadaana moxamed bnu bashaar qala xadaana cabdالraxman bnu mahdiy qala xadaana sufyaan can abi isxaaqa can camr bni gaalib wahuwa alhamdaniyu maqbul ana rajula naala min caa-ishata nin ayaa caa-isho gaaray cinda camaar ibni yaasir camaar agtiisa ayuu ku gaaray waxbuu ka sheegay faqaala camaar waxa uu yidhi uqrub war iga qarsoonow ayb oo marka waxaa weyan kaanahu amrun bilguruub wahuwa alikhtifaa qoraxda markay waa dhacday la yidhaha waa qarsoonaatay waay soo maa war iga tagni waay iga qarsoonow waay yaanan ku jeedin maqbuuxan adoo mid la fool xumeeyey ahoo foolxumo la saaxiib ah mambuuxan la eriyey adigoo ah adoo mid lagu eriyey oo la fool xumeeyey ah iga qarsoono iga tag buuri atu'diima waxaad dhibaysaa xabiibata rasuulillahi sal ll slam nebiga tii ou jeclaa miyaad adiga dhibaysaa buu yidhi xaakim mustadrag uu kusoo saaray mizina tahdiibu lkamaalka weliba xaakim markuu soo saaray wuxuu yihi saxiixun calaa shardi shaykhayn ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix walidalika marka camaar wuxuu ahaa dadkii cali sifiin aad ula saftay oo garab taagnaa haddana maca dalika fadliga caa-isha iyo waan ogyahay waana qiraya shiicada marka duruustan oo saxaabada xaasaskooda lagu caynayo gaar ahaan caa-isha iyo duruustaas yaa u akriya marka da dadka ay sheeganayaanoo cali iyo xasan iyo xuseen iyo awlaad xusein iyo ma u akrinin darsiyaalkan ma akriyaan ayaga cidda keliya u akrisay marka waa yahuud leanna tashayucu asalkiisu wuxuu ka yimid cabdullaahi ibnu saba ninkii la dhihi jiray yahuuddana waxaa u akriyey ibliis marka waa silsilo yahuud sii marto oo ibliis sii aado qof marka saxaabadii sidaan ay leeyihiin ma waxaad dhibaysaa xabiibata rasuulillah waxaa dhacay nin waxaa dhacday nin la dhihi jiray alxasan bnu lxasan ibn اlxasan ibni cali bn abi aalib oo meel madax ka ah khuraasaan iyo dhulkaas ayaa nin caa-isha ku agcaayay wax ka sheegay markaas ayaa hala dilo yidhi ninkan wuxuu ilaahay ka beri yeelay buu ku sheegay markaasuu yihi ninkan hala dilo markaasaa laga berberiyey iska daa mayuu yidhi ninkaani markaasay dadkii waxay ku yidhaahdeen hada rajulu min shiicatika adiga shiicadaadau ka mid yahay oo kooxdaada waha waa shiicati jaddika awowga cali bn abi aalib shiicadiisii waay ninkan markaasu wuxuu yidhi ma ahan shiicadeyda ka leanna mar haddii xaaskii nebiga oo wax ka sheegay awowgay oo nebi maxamedowba wax ka sheegayuu yidhi lianna allaha tacaala yaquulu ilaahay wuxuu dhahayaa alkhabiihaatu lilkhabiihiina wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaati wالطayibaatu liلطayibiina wالطayibuuna liلطayibaati ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun naagaha xunxun nimanka xunxuna ayay u sugnaadeen nimanka xunxunna naagaha xunxun ayay ayaa uiyagaa iska leh marka hadduu caa-isho qof xun ou ka dhigay ee qof xun yaa iska leh yay u qalantaa nin xun nebigou wax ka sheegay buu yiri ee ninkaani ii joogi maayo hala dilu yidhi qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix qaala xadaثana moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaثana cabdالraxmaan bnu mahdiy qaala xadaثana abu bakr bnu cayaash can abi xuseyn can cabdillaahi bni ziyaad alsadiy qaala samictu camaara bna yaasir yaquulu hiya zawjatuhu caaisha waa nebiga xaaskiisa fi اdunya wاlaakhira addunya aakhiro yacni caaishata qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix qaala wafi lbaabi can caliyin ayb xadiidkan bukhaarina waa wariyey dabcan qaala xadaثana axmed bnu cabdat الdabiy qaala xadaثana almuctamir bnu sulayman can xumaydin can anasi qaala qiila waxaa la yidhi yaa rasuula اllah man axabu الnaasi ilayka qaala caaishaةu qiila man الrijaalu qaala abuha waa xadiidkii camr bn اlcaas oo kale qaala hada xadiiثu xasanu صaxiixu غariib min hada اlwجhi min xadiiثi anas baabu fadli aswaaji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga xaasaskiisa fadligooda caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaثana cabaasun اlcambariyu qaala xadaثana yaxya bnu kahiir alcambariyu abu gasaan qaala xadaثana salm bnu jacfari wakana hiqat can اlxakm bni aban can cikrimata qaala qiila libni cabaas ibni cabaas baa waxaa lagu yihi bacda salaati الصubxi salaada subax kadib maatat fulanatu hiblaayo waa dhimatay libacdi aswaaji nabiyi sal ll ly slama ayaa loo yidhi xaasaska nebiga mid ka mid ah la sheegay fasajada ibnu cabaas waa sujuuday faqiila lahu waxaa lagu yidhi atasjudu hadihi saacata ibnu cabaasow saacaddan miyaad sujuudaysaa faqaala wuxuu yidhi alaysa qaala rasuulu llahi sal ly slam nebiga sow ma dhihin idaa ra'aytum aayatan calaamad weyn haddaad aragtaan fasjuduu sujuuda calaamad laysku cabsi geliyo daran haddaad aragtaan sujuuda fa ayu aayatin aayadtee oo acdamu ka weynin badan min dahaabi aswaaji الnabiy sal ll slam xaasaskii nebiga oo tegey ayb xaasaskii rasuulka oo dhinteen adduunyada ka tegey oo myacnii wax ka daran maxay calaamadda iyo aayadda ka weyn oo laysku cabsi gelinayaa maxay tahay sababtana de xadiid baa wuxuu leeyahay saxaabada xidigaha samada ayay u yihiin ammaan saxaabaduna nebiga wuxuu ku sheegay inay amane ay u yihiin idinka ayay idin yihiin buu yidhi nacam amanadii marka de waxay keenaysaa haddii iyagii ay taxaasaska rasuulkana waxay kulansadeen laba sharaf sharafu suxba saxaabo waa ahaayeen iyaga waxaa kale la dheeraad noqdeen haddana qoyskii nebiga inay ka mid noqdeen oo xaasaskii rasuulka u dhaxay ay ahaayeen ayb marka de ammaankii markaas de dhulka markaa lagu qabay iyaga joogitaankooda ama ha noqoto dadkii tawjiih fiicano ay u sameeyaan oo laga faa'iido cilmigooda marka la iskhilaafo oo kale laga faa'iideysto ama yacni iyaga alla barigooda iyo laga faa'iido ha noqoto wax badan baa la weyna macnaha marka ibnu cabaas halkaas u jeedaa ayb xadiidkan isnaadkiisu waa صaxiix abu dawuudna waa soo saaray qala hada xadiiثu xasanu غariibu la nacrifhu ila min hada اlwجhi qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdالصmd bn cabdilwariث qala xadaثna hashim bnu saciidi اlkufiyu ayb wahuwa abu isxaaq ضaciif rawa lahu tirmidiyu faqad qala xadaثna kinaanat waa kinaanaة mowlى صafiya waxaa la yihahdaa yuqaalu ismhu nubayh ayaa la yihahda maqbul ضcفh الأsdiy بlaa xuja qaala xadaثtna صafiyaة bint xuyay qaalat waxay tihi dakla calaya rasuul الlahi sal اه slm nabigaa iisoo galay waqad balغanii iyadoo ay iga soo gaartay can xafsata وacaaئشhaةa kalaamun xafsa iyo caaئشhaa war iga soo gaaray ile waa xaasas laysla qabee war baa iga soo gaaray warkaasuna wuxuu ahaa inay yidhaahdeen adiga waxaad ahayd ibnata yahuudiy yahuudi ayaa ku dhalay safiya bint xuyay ibn akhtab ile waxay ahaayeen iyadu markaa daabaheed yahuudiyu ahaayeen hadalkaasay ku yidhaahdeen fadakartu dalika lahu nabigaan u sheegay arrinkaa faqaala wuxuu yidhi alaa qulti maa dhahdid kayfa takuunaani sideed u ahaanaysaan khayra minii kuwa marka aniga iga khayr badan wazawjii muxamedun iyadoo xaaskaygu ninkaygu uu yahay moxamed wa abii aabahayna haaruunu haaruun uu yahay nabiyullaahi haaruunay gashaa abtirsiga yacni nabiyullaahi haaruun bay gelaysaa wa cammii muusaa adeerkayna uu muuse yahay hanaaba idinka fiican wa kaana aladii balagahaa waxa ka soo gaarayna wuxuu ahaa annahum qaaluu waxay yidhahdeen naxnu akramu calaa rasuuli illahi sal l slama minhaa annagaa nebiga uga karaamo badan iyada naxnu aswaaju nabiy sal l slam wabanaatu camihi nebiga xaasaskiisana waa nahay ilma adeerna waa nahay iyadana meel fogay ka timid markaa de wuxuu yihi nebigu saa ku dheh adigana ayb xadiidka marka isnaadkan hadda waa daciifu haashim ibnu saciidkan baa ku jiro iyo kinaana oo isagana maqbuula mutaabaca u baahan laakiin xadiid anas ee soo socdo ayaa u shaahid u noqon karo kaasna isnaadkiisu waa صaxiix qala wfi lbaabi can anas qala hada xadiiثu غariibu la nacrifhu min xadiiثi صafiyata ila min xadiiثi haashimin اlkufiy walaysa isnaaduhu bidaka qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna mxamed bnu khalid bni cahmata qala xadaثanii musa bnu yacquub الزamciyu can haashim bni haashimin ana cabdالlahi bna wahbin akhbarahu ana uma slmta akhbarathu ana rasuula اlahi sal ly slm dacaa faaطimata caama اlfatxi fanaajaha waa la faqay fabakat uma xadaaha fadaxikat qaalat falama twufiya rasuulu lahi sal ly slam sa'ltuha can bukaa'iha wadaxikiha qaalat waxay tihi ahbaranii rasuulu lahi sal l slam anahu yamuutu fabakaytu uma ahbaranii anii sayidatu nisaءi ahli اljanة ila maryama binta cimraan fadaxiktu baabkan hadda si uu usoo geliyay aad uma muuqato allahuma de caa-isha inay yani su-aaleysay inay markiiba su-aashay oo meeshaa marka de cilmi doon iyo inay wax ka fakadaan inaynan jeclayn oo dhinacaas fadli ahaan in lagu sheego laakiin hadda de fadlu aswaaji nebiyi aad uma ugama muuqdo meeshan qaala hada xadiidu xasanu gariibu min hada اlwجhi waana soo marnay xadiidkan oo kale qala xadaثna isxaaq bnu mansuur wcabd bnu xumayd qala akhbarana cabdالraزaq qala akhbarana macmaru can haabiti can anas qaala balaga safiyata waxaa soo gaaray ana xafsata qaalat xafso inay tiri bintu yahuudiyin yani hiya bintu yahuudiyin fabakat waa oysay fadakala calayha anabiyu sal ly slam nabigaa usoo galay wahiya tabkii iyadoo ooynayso faqaala wuxuu yidhi maa yubkiiki maxaa kaa ooyinsiinaya ayuu ku yidhi qaalat waxay tidhi inii bintu qaalat lii xafsatu xafsa waxay igu tihi inii aniga bintu yahuudiyin inaan ahay faqaala nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu yidhi inaki adiga labnatu nabiyin waxaad tahay nebi gabadhii oo haaruun waay wa ina camaki adeerkaana lanabiyun waa nebi waa nebiyullaahi muusa wa inaki adigana la taxta nabiyin nebi ayaa ku qabo fa fiima tafqaru calayki maxay kugu faanaysaa marka uma qaala wuxuu yihi nabiga sal ll l slam itaqi llaha yaa xafsa xafsaa ilaahay ka cabso ayuu ku yidhi qaala hada xadiidun xasanu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi qala xadaثna mxamed bnu yaحya qala xadaثna mxamed bnu yusuf qala xadaثna sufyan can hishaam bn curwata can abihi can caaishaةa qaalat qala rasuulu اlahi sal slam ayrm khayrukum liأhlihi kan idinkugu fiican waa kan ehelkiisa ugu fiican wa ana aniguna khayrukum liahlii ehelkayga kan ugu khayr ugu fiican baan ahay waidaa maata saaxibukum saaxibkiinu hadduu dhinto yacnii qof idinka idinka mida waay hadduu dhinto fadacuuhu iskaga taga xumaan iyo ha ka sheeginoo iska daaya oo yacni markaa de ilaahiisiiba u gaarayo faraha ka qaado iska daaya meeshaas marka haddii ninka dhintay laakiin uu ka tegay aafo aafadaasina dad badan ay ku baadiyoobayaan oy ku dhumayaan laabudda in la sheego walidaalika marka haddaba waa kana waxaan maanta dhan ku haynaa fulaan kadaab fulaan daciif fulaan kadaa baa la leeyahay dadkaasna mar horay dhinteen sababtu maxay tahay xugnaa nooga xiran waana la mid qof yacnii waxyaabihii uu dadka ku baadiyeeyey ay taagan yihiin oo dadku ay ku dhunsan yihin waa la caddaynaa xaalkiisa wuuna keeni doonaa tirmidi arrintaas oo kitaabka kan ka dambeeya oo cilalu sagiirka ayuu ku keeni doonaa masaladaas ayb marka khayrukum wa ana khayrukum liahlii ani ehelkayga waa u khayr badanoo waan u fiicanahay ehelkiisa waa xaasaskiisii xaasasku marka inay khayr fadli leeyihiin maadaama nebiga khayrkiisaba ay ay heleen qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala waruwiya hada can hishaam bni curwata can abihi can الnabiy sal ll slam mursala qala xadaثna mxamed bnu yaxya qala xadaثna mxamed bnu yusuf can israa'iil can اlwaliid can zayd bni zaa'idata can cabd llahi bni mascuudi qala qala rasulu اlah sal l slam laa yuballigunii ima soo gaarsiinayo axadun qof can axadin qof min asxaabii asxaabteyda ka mida shay-an wax fainii aniga maxaa yeeley uxibu waxaan yani ima soo gaarsiinayo khabarun bimacna nahyi younan isoo gaarsiinin fainii uxibu waxaan jecelahay an akhruja ilayhim inaan baxo wa ana saliimu sadri anoo laabtaydu ay fayowdahay inaan dadka ka tagaan rabaa qaala cabdullaahi fa utiya rasuulu llahi sal l slama bimaalin nebiga maal ayaa loo keenay faqasamahu waa qeybiyey faintahaytu ilaa rajulayni laba nin ayaan gaaray ayaan arkay macnaha jaalisayni fadhiyaan humaa yaquulaani ay dhahayaan wallaahi maa araada muxamadun ilaahan ku dhaaranee moxamed mma doonin biqismatihi qeybka taan oo wax qeybiyey allatii qasamahaa ou qeybiyey wajhallahi ilaahay wejigiisa lama doonin yani nebiga ikhlaaskiisay tuhmaayaan bal fiiri walad daara alaakhirata daar aakhirana arrintan waxaan uu qeybiyey qeyb aakhiro oo wax uga raba ma aha dadka marka yaal laga sugaa marka yey adiga may ku dhahayaan marka waa fiican tahay waa cadaalad badan tahay dee nebigayba dhihi waayeenen hortaada inaa uga socoto faataytu rasuula llahi sal l slam nebigaan u imid wa akhbartuhu waan u sheegay warkaasi faxmara wajhuhu wejigiisa waa guduutay wa qaala wuxuu yihi dacnii canka iga tag cabdullahi bni mascuudow faqad uudiya muusa muuse waa la dhibay biakhara min hada kan wax ka badan baa lagu dhibay fasabara waana sabray hadda nebigu wuxuu aada u jeclaa saxaabadiisa isagoo u caloolfayow inuu ka baxo ka tago waana de uga tegay isagoo u caloolfayow raalli ka abuu uga tegay ayuu ka tegay waana ku farxay maqaamka ay joogaan markau arkay nebiga saxaabadiioo tukanayaan oo abuubakarna imaam u yahay intuu saa u feyday daahiisa ayuu u arkay markaasuu nebigu waa dhoolla caddeeyey soo sakaraadkii saaran leanna hawshiisiiyo hirgashay buu arkay nebiga sal ll slam waana ku farxaa qofka hawshiisiiyo meel gaartay markuu arko de nebiguna galabtaasba waa dhintay ama maalinkaaba waa dhintay marka saxaabadiisa isagoo raalli ka abuu dhintay qofkii yidhaahdo saxaabada waa ridoobeen iyo nebiga raalli kama ahayn iyo beenlow waayo shaydaan ibliis ah qaala hada xadiidu غariib min hada اlwجhi waqad ziida fi hada اlisnaadi rajulu baa lagu ziyaadiyey buu qaala akhbaranii moxamed bnu ismaaciil ayb qala akhbaranii moxamed bnu ismaaciil qala xadaثna cabdullahi bn moxamed wahuwa almusnadiyu moxamed bnu ismaaciilna waa bukhaari qala xadaثna cubaydاllahi bn musa alxuseyn bn moxamed can israa'iila can الsudiy can اlwalid bni abi hishaam can zayd bni abi zaa'idata can cabdillaahi bni mascuud ayb maxaa lagu ziyaadiyey marka sudi ma la socotaan axadka lagu ziyaadiyey waa sudi riwaayada hore sudi maa ku jiraan israa'iil yaa ka sheekhiisa yaa waay can ilwaliid oo ahaa haddana waa israa'iil can isudiyi can ilwaliid ayb can zayd bn abi zaa'idata can cabdillahi bni mascuudi can الnabiy sal l slm qaala laa yuballigunii axadu can axadi shayئa qaala waqad ruwiya hada اlxadiidu can ibni mascuudi can الnabiy sal l slama shayئa min hada min gayri hada اlwajhi hada aakhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed